kamid ah mid sharci ah waa kamid yahay tusaale markii aan bilaabay shaqadan oo salkeedu yahay la dagaalanka dajiyada argagixisada waxaa tobankii sane ee lasoo dhaafisay in maxaa la yidhahdaa hal gob aan ku wada noolaano aniga iyo qoorkeyga macnaha shacabka iyo carruurta inaan hal meel ku wada noolaano waa diida anigoo marka isdhahaayo amay khatar soo gaartaa maadaama ay suuragal tahay mar walbo waa sida dagaal ka dhaca sidoo kale waxaa iyada culays kala waxaa ka bulshada iiga yimid ahaa aniga in aan anigu maxaa la yidhahdaa dadku is arkaan ama bulshadu is arkaan in argagixisada si gaar ah aan ugu aaminsanahay ama bartilmaameed gooniya aan ahay iyadoo shaqadayda markaas loo kacinayo waxaan qabta loo kacinayo taa marka waxay keentay in baliisa asxaabteydii iyo ehelkeygii iyo xitaa qaar kamid a shaqaalaha dowladda oo aan saaxibe ahayn ay ka gabadaan ama ka dheeraadaan lasooshadiida iyo iyo sanaabteydaba macna iyadoo markaasi ka baqaya ama ama ka balataa dhibaatadan ku socotay